gudoomiye waa mahadsan tahay mudane guddoomiye marka hore waxaa weeye guddiga joogtada iyo guddoonka iyo baarlamaanka sharafta leh intaba waxaan ku ammaanayaa qoraalkan qabyada ah ee la rabo in lagu xeeriyo in lagu dhowro danaha ummadda soomaaliyeed mudane guddoomiye waxaan u istaagay wax kale maaha runtii waa iidsanahay muxuu ahaa hawshan la soo diyaariyey keliya waxaan isleeyahay waxaa ka maqan qodob tilmaamaya ciqaabta waxaan soo jeedin lahaa in lagu daro qodob tilmaamayo mas-uulkii soomaaliyeed ama muwaadinkii soomaaliyeed ee sharcigan jibiyo in uu mutaysan doono ciqaab xabsi ah oo u dhexeeyo toban sano ilaa soddon sano sharci tilmaamayaan la yeelin la yeelin laakiin aan ciqaab wadanin xeer fiican ma aha marka xeerku siduu ilka u yeesho qofkii ay ku caddaato in ay heshiis suuq madooba oo waddanka xornimadiisa iyo qarannimadeena meel uga dhacaayo galo in uu mutaysto ciqaab u dhexeeyo toban sano ilaa soddon sano waa mahadsantaha guddoomiye